waxaa caawa soo weeraray magaalada bu'aale dadka muslimiinta ah oo deggan diyaaradaha kenya cadowga kenya salebiyiinta ah diyaaradahaasina waxay beegsadeen meelihii awalba sidii looga bartay ay beegsan jireen ayay beegsadeen sida meelaha qur'aanka lagu barto dugsi qur'aannada madaarista waaweyn iskoollada iyo macaahidda marka madarisadii daarulhuda oo annagu aanu macallimiin ka nahay oo carruurta reer bu'aale afar meelood ay saddex meelood dhigato oo yaryar oo afar jir iyo wixii ka roon ay lagu qaabilo oo wax ku bartaan ayaa meeshaas digada ay ka samaysay diyaaradihii gaaladu saliibiyiintu sida dhaqanka u ahayd wax hadda dad ah oo duqayntan loo geystay dhismaha daarulhuda ee degmada bu'aale caawa ka dhacay ma jirtaa
annagu kan madrasada oo aan ka war haynaa wax ku dhintay ma jiro madrasa carruurta waa ka maqnayd macallimiintuna way ka maqnaayeen laakiin macallimiintu waxaa weeye gurigii weynaa oo daarulhuda ayaa burburay oo dhulka ay la sintay bismillah horta geerishan geeri shacab buu ahaa geerishkan anaa iska lahaa ummaddan ugu shaqaynaynay shacabka ah geerishkii waa la duqeeyey diyaaradihii kenya soo weeraray ilaa iyo sagaal baabuur baa meeshii ku baaba'day waxaan ku galabsanayna ma garanayno waxa weeye dee waxa lala dagaalamayo waa uun islaamnimo islaamnimada la dagaalamay islaankaan nahayn baana lagu soo weeraray ilaahay weynaa waaxid ahaa ama haddaa iska leh wixiina gaadhayna kolley wayna gaadheen caawa geerishkii waa burbursan yahay geerishkii dhan firir baa dhex yaalla baabuurtii kala firdhaa dhex taalla sagaal baabuur oo dad masaakiina ay leeyihiin noo keensadeen oo u samaynaynay baa ku burburay dadka iskalen dad masaakiinoo marka horeba gaadhiga keliya laga yaaba inuu fiirsanayey burburka gaadiidka hadda soo gaaray marka laga reebo wax khasaaro nafeed ah ama dhimasho ama dhaawac ma jiraan ma jiraan wax khasaaro naf ah ma jiro khasaaro maal baa ku khasaaray meeshan ku burburay laakiin wax naf oo ku go'day ma jirto iyo dhaawacna ma laha bismiillah alxamdulilaah walaal magacaygu waa xasan cabdi kantaal baa gurigayga ku dhacay marka haddee ilaahay subxana watacaalana wax wax ku gaarsiiyey ma lahan oo wax muslimiin ahoo wax ku gaaray ma lahan gurigaana guri shacab leehay buu ahaa guri shabaab leehay ma ahayn shabaabna shuqulkuma lahayn marka haddee ilaahay subxana watacaala qudradiisa iyo awooddiisa waxay wax ku gaareen dadka muslimiintaha ma jirin maxaa laydinku beegsaday baad is leedahay oo laydinku duqeey haddii shacab aad tihiin oo shabaab guriga deganayn dee kolley diintan islaamkan aaminsannahay baan u malaynaya wax kada kale oo nalagu haysta ma lahan waxa hadda nalagu haysto waa diinta islaamka iyo tawxiidka aan ku dhawaaqayno wax kaloo hadda nalagu haysta ma lahan aniga shabaab ma nihin aniga xasan cabdi maxamuud baa la dhahaa shabaab ma ihi gurigeygana anaa iskale